ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa magaalada muqdisho ka furay shirka madasha isku dubaridida horumarinta kaasi oo lagu soo bandhigay guulaha ay xukuumadda xaqiijisay madasha waxaa kasoo qeyb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka deeq-bixiyaasha qaramada midooba u n ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa ka waramaya ujeedka shirka laftayadu xukuumadduna waa dhinac private sectorkayaguna waa dhinac islama shaqayno coordinationkayagu waa liitaa waxaa laga yaabaa in wada shaqayntayadu aysan fiicnayn waxaa laga yaabaa in shaki nagu kala dhex jiro waxaa laga yaabaa privateku inay iska ilaalinayaan sida caadiga ah dee waa waaba qofka privateka waa waa iska greedy baa la yidhaha laakiin haddana waxaad moodaa inay si fog si aragti aan qurux badnayn dowladda ku eegayaan dowladdu waxaa laga yaabaa inay private sectorka aragti aan qurux badnayn ay ku eegayso waxaa laga yaabaa qofka publica soomaaliga u shaqaynaayo oo ee dowladdu qofka privateka intuu company furtay shan boqol oo qof shaqaalaysiiyey inaysan u aragba qofkaasi inuu valuable soo kordhiyayba aysan u arag baa dhici karta qofkuna waxaa laga yaabaa asaguna sharciyada iyo shuruucda dowladda iyo rule of lawga inuu kaba cabsanayo isleeyahay alba businesskaaga qaar ka mid a ay wax soo gaaraan marka inaan anagaba ku jirna ee ayagun back and forth oo maanta on is celcelinana way dhici kartaa marka iyaguna waxaynu u baahan nahay in la isfahmo marka waa inaynu soomaali heshiisa sameynaan lahayn caalamkana heshiis la-ah barorta wada shaqaynta aan ku heshiino wada shaqaynta inaan ku heshiino waay marka soomaalida gudaheeda wada shaqaynta ha ku heshiisa ha ku heshiyaano innaga iyo our partnerskenana a wada shaqaynta aan ku heshiino transformationka macnihiisu marka waxaa weeye inaan intaasoo dhan meel isugu keenno dhammaantood inaan meel isugu keenno deedna ay problem solvingka ay hal meel ayagoo wada joogay inay ku wada xalliyaan waay macnihiisu waa intaas markaas kadib waxaan rabnaa in aan dhaqaaqno oo deliverygu uu ka fiicnaado midkii hore outcomekuna uu ka fiicnaado midkii hore ayaan rabnaa ujeedku waa intaas waxaan rabnaa inay musuqu ku yaraado oo oo corruptionka uu ku yaraado oon kula dagaalano waxaan rabnaa inaan delayga kula dagaalano waxaan rabnaa in aan isfaham la-aanta iyo overlapka jira meel walba ka jira inaan inaan inaan kaga saarno oo kula dagaalano waxaan rabnaa inuu noqdo shirkan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii hay-adaha iyo deeqbixiyaasha ay mashaariicyo horumarineed ugu filin lahaayeen dalka